matayos cutubka siddeed iyo tobnaad
saacaddaas ayaa xertii u timid ciise oo waxay ku yidhaahdeen yaa haddaba boqortooyada jannada ugu weyn markaasuu wuxuu u yeedhay ilmo yar oo dhexdooda ayuu joojiyey oo yidhi runtii waxaan idinku leeyahay haddaynan soo jeesan oo aynan noqon sida carruur oo kale boqortooyada jannada ma geli doontaan kuwa alla kii haddabays hoosaysiiya sida ilmahan oo kale kaas ayaa ugu weyn boqortooyada jannada oo ku alla kii magacayga ilmahan oo kale ku aqbalaa wuu aqbalaa laakiin ku alla kii xumeeya yaryarkaani rumaystay midkood waxaa u roon in dhagax shiid luqunta looga lalmiyo oo badda moolkeeda lagu hafiyo waa u hoog dunida xumaanta aawadeed xumaantu waa inay timaaddo laakiin waa u hoog ninkii ay xumaantu ka timaaddo haddii gacantaadu ama cagtaadu ku xumayso iska jar oo iska tuur waxaa ku wanaagsan inaad gacanla'aan iyo lugla'aan nolosha ku geshid intii adigoo laba gacmood iyo laba cagood leh lagugu tuuri lahaa dabka weligiis ah haddii ishaaduna ku xumayso iska bixi oo iska tuur waxaa kuu wanaagsan inaad il keliya nolosha ku geshid intii adigoo laba indhood leh lagugu tuuri lahaa jahannamada dabka ah iska jira inaydan yaryarkan midkood quudhsan waayo waxaan idinku leeyahay mar walba malaa'igahooda jannada ku jira ayaa wejiga aabbahayga jannada ku jira eegaya waayo wiilka aadanuhu wuxuu u yimid inuu badbaadso kii lumay maxay idinla tahay nin hadduu tiro ida'a leeyahay oo middood ay ka hallowdo miyaanu sagaal iyo sagaashanka buuraha dushooda kaga tegin oo doonintii hallowday oo hadday noqoto inuu helo runtii waxaan idinku leeyahay taas aad buu ugu farxaa si uusan ugu farxin sagaal iyo sagaashankii aan hallaabin sidaas oo kale ma aha doonista aabbihiinna jannada ku jira in yaryarkan midkood lumo oo haddii walaalkaa kugu dambaabo u tag oo canaano adigii isaga keli ahaantiina hadduu ku maqlo walaalkaa waad soo ceshatay laakiin hadduu ku maqli waayo mid ama laba kala wado si hadal walba loogu adkeeyo afka laba ama saddex markhaati oo hadduu iyaga maqli waayo dadka kiniisadda u sheeg oo hadduu dadka kiniisadda maqli waayona ha kuu ahaado sida qof aan ilaah aaminin iyo canshuur qaade runtii waxaan idinku leeyahay wax alla wixii aad dhulka ku xidhaan ayaa jannada ku xidhnaan doonaa oo wax alla wixii aad dhulka ku furtaan ayaa jannada ku furnaan doonaa weliba waxaan idinku leeyahay haddii laba idinka mid ahu dhulka ku heshiiyaan wax kastoo ay baryaan way uga noqon doontaa xagga aabbahayga jannada ku jira waayo meeshii laba ama saddex qof ay magacayga isugu soo ururaan halkaas anigu dhexdoodan joogaa
markaas butros ayaa u yimid oo ku yidhi sayidow imise goor baan cafiyaa walaalkay hadduu igu dembaabo ma ilaa toddoba goor baa ciise ayaa ku yidhi kugu odhan maayo ilaa toddoba goor laakiin ilaa toddobaatan goor oo toddoba ah sidaa darteed boqortooyada jannada waxaa loo eekaysiiyaa nin boqor ah oo doonayay inuu addoommadiisa ka xisaab qaato goortuu bilaabay inuu xisaab qaato waxaa loo keenay nin toban kun oo talantii uu ku lahaa laakiin wuxuu ku bixiyo muu haysan markaasaa sayidkii wuxuu ku amray in la iibiyo isaga iyo naagtiisa iyo carruurtiisa iyo wuxuu lahaa oo dhan oo lagu bixiyo addoonkii haddaba wuu dhacay oo intuu sujuuday ayuu wuxuu ku yidhi ii dulqaado anna waan wada bixin doonaaye markaasaa addoonkaa sayidkiisii u naxariistay wuuna sii daayey oo amaahdii wuu u dhaafay laakiin addoonkaas ayaa baxay oo helay mid ka mid ah addoommadii uu la shaqayn jiray kii uu ku lahaa boqol diinaar wuu qabtay oo intuu ciidkii ayuu ku yidhi bixi waxaa lagugu leeyahay addoonkii uu la shaqayn jiray ayaa haddaba cagihiisii isku riday oo beriyey oo ku yidhi ii dulqaado anna waan bixin doonaaye isaguse muu uu doonaynin laakiin wuu baxay oo xabsiga ku tuuray ilaa uu bixiyo wixii lagu lahaa haddaba kuwii la shaqayn jiray goortay arkeen wixii dhacay aad bay u calool xumaadeen oo intay sayidkooda u yimaadeen ayay u sheegeen wixii dhacay oo dhan markaasaa sayidkiisii u yeedhay oo ku yidhi addanyahow shar kalahu waxaan kuu lahaa oo dhan waan kuu dhaafay waayo waad i bariday miyaanad lahayn inaad kii kula shaqayn jiray u naxariisatid sidaan anigu kuugu naxariistay markaasaa sayidkiisu cadhooday oo u dhiibay kuwa dadka silciyey ilaa uu bixiyo wixii lagu lahaa oo dhan sidaas oo kalena ayaa aabbahayga jannada ku jiraa idinku samayn doonaa haddaan midkiin weliba qalbiga ka cafiyin walaalkiis